bismillahi raxmaan raxiim wargii kooban baa idin siinayaa waxaa galabta oo baa taarikhdu tahay saddex iyo labaatanki bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhacay magaalada wadanka mareykanka gaar ahaan magaalada minneapolis shir ay isugu yimaadeen anoo ah rashiid diriye faarax waxaan shirkaana goobjoog ka ahaa waxaan caddeynayaa shir galabta halkaa ka dhacay oo ay isugu yimaadeen maamulka maakhir iyo maamulka khaatamo ee jaaliyada ku dhaqan gobolkaasi minnesota gaar ahaan minneapolis waxaa shirkaasi laga hadlayay arrimaha danaya labada maamul iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa ama looga maradhalin lahaa waxyaalihii ay soddonka sano ay labadaas maamul ay doonayeen in midnimada soomaaliya ay tahay laba taataan waxaa baaq loo diray dhammaan dadweynaha ku dhaqan ama qudashoog ha ahaadeen ama gudajoog ha ahaadeen in loo midoobo sidii labada maamul labada beelood oo soomaaliya inteeda kale ka hadhay loogu samayn lahaa maamul arrintaana waxaanu haddii aan nahay qudashoogtii ka qayb gashay shirkaasi aan u aragnay shirkaasi inuu yahay shir loo baahan yahay oo waktigiisii yimid dadkii kasoo qayb galayna halkaasi ee ka koobna labada jaariyadoodna iyadoo shirkaasu galabta u ahaa isbarasho iyo sidii loo dardargelin lahaa duufaanta dowladnimo ee kasoo socota labadaa beelood aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa aada iyo aad baan ugu kalsoonahay wixii galabta halkaa ka dhacay aada iyo aad baan qudashoogta ku dhaqan gudaha iyo dabadaba waxaanu ka codsanaynaa in shirarkaa gaalabta ka dhacay magaaladaasi minnesota ay qabtaan ay ku dhiiradaan ay ummadooda kala qayb galaan dhibka ay ku jirto muddada soddonka sano ay ku jireen ee labada maamul ee hareeraha ka xiga waa puntland iyo somaliland ay ka dhigeen dhul laysku haysto aada iyo aad baan idin salaamaya wararka inta kalena dib baan idinka soo sheegi doonaa waxaanu idin cadaynayaa in shirkaasi galabta uu ahaa shir aada iyo aad dadkii kasoo qayb gala ay ugu rayaaqeen aada iyo aadna loo soo dhaweeyey waxaan la ballamay asbuucan soo socda insha allah shirka kaa balaaran in la qabto aada iyo aad baan idin salaamaya asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu